waxaan rabnaa inaan muujinno isbeddeldoonku marna inuusan u hakan doonin qof la dilo ama la xidho ama dhibaato kale loo geysto dabcan waxaa muuqata hanjabaaddii waa laga soo gudbay qof isbeddel doonoo hanjabaad hadda ku hakanayaa ma jiro waa laga daalay taleefoonnadii waa daaleen maxaanku dhaha isbeddeldoonkuna waa ka soo gudbeen halkaas laakiin waxaan diiwaan gelin doonnaa qof kasta oo wax la yeelo waxaanan hoosta ka xariiqi doonnaa in cadaaladda la hor keeni doono dadkaasi xilligay noqotaba ma aha kuwa gacanta geysta keliya laakiin maskaxdii iyo fikirkii iyo cid kastoo ka dambaysa caalamkan maantana waxba kama dhuuman karaan cid kasta oo falkaa ka qayb qaadatay iyo kuwo ka horreeyeyba waa la hayaa magacoodii baa la hayaa sawirkoodii baa la hayaa dabcan xaafadihii ay ka yimaadeen baa la hayaa ciddii soo abaabushay ee fikirka lahaydna waa la hayaa waana lala wadaagay ciddii ay khusaysay oo dhan laga yaabo inayna asbuucan noqonin bishan noqonin maalmaha noqonin laakiin maalinay noqotaba qofku isaga oo maxaanku idhaahdaa xilligiisa unbuu cadaaladda hortegi doonaa haddii aan la yidhaahdo hadduu cadaaladdan caalamka ka fakadana tii ilaahay buusan ka fakan doonin